أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ugu doorka roon ku dhowaad toban murtad ayaa dhimatay tiro kaloo intaa la egna waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay duleedka magaalada muqdisho macad laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo cidda faa'iidada gaarka ah ugu jirto saldhigga yuhuuddu ay ka samaysanayso waqooyiga dalka soomaaliya sarkaal ka tirsan maamulka riddada jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda dagaalkii kudhaa ay si xun ugu jabeen isagoona eedda dusha ka saaray maleeshiyaadka liyubooliska xubno ka tirsan baarlamanka riddada ayaa ka soo horjeestay in wax kabeddel lagu sameeyo dastuurka kooxda riddada kaasoo murtad gurgurta uu doonayo inuu isbeddel ku sameeyo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax arbaaca taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka subaxnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad toban murtad ayaa ku dhimatay tiro kaloo intaa la egna waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax duleedka magaalada muqdisho oo lagula beegsaday howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay gaari cabdibilaaha kula beegsadeen duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ku baktay shan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee gaarigaasi saarnaa ayagoo afar kalena dhaawac garaab ah oo uu gaaray gaariga cabdibilaaha ah ee qarax lala beegsaday ayaa gebi ahaanba goobta ku burburay maleeshiyaadka la beegsaday ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa jawaasiista ee loogu yeero nisaa macad laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo cidda faa'iidada gaarka ah ugu jirto saldhigga yuhuuddu ay ka samaysanayso waqooyiga dalka soomaaliya hay-ad caalami ah oo fadhigeedu yahay cariga ingiriiska laguna magacaabo international institute for static studies ayaa soo bandhigtay warbixin tilmaamaysa suurtagalnimada in ciidamada gumaysiga yuhuuddu ay saldhig militari ka helaan madaarka berbera waxayna sheegtay inay jiraan wadahadallo ku saabsan iskaashi dhanka difaaca iyo istaraatiijiyadda ah oo ay leeyihiin maamulada hargeysa iyo talaabiib tan iyo wixii ka dambeeyey markii netanyahu uu somalilan u aqoonsaday dal madax bannaan madaarka berbera oo magaalada sacnaa u jira qiyaastii shan boqol iyo konton kilomitir ayaa u sahlaya ciidanka sahayanada inay si fudud u fulin karaan weeraro deg deg ah oo ay ku beegsadaan xuutiyiinta iyo howlgallo dhinaca sirdoonka iyo dabagalka ah garoonka berbera ayay warbixintu sheegtay in marka horeba loo diyaarshay qaab militari ahaan islamarkaana uu leeyahay goobo lagu kaydiyo shidaalka iyo rasaasta meelo loogu talagalay diyaaradaha dagaalka iyo dhufaysyo loo diyaariyey nidaamka difaaca hawada lacago la sheegay inay bixisay dowladda imaaraadka carabta ayay warbixintu xustay in la tuhinsan yahay inay qayb ka ahaayeen maaliyaddii lagu horumariyey garoonka berbera oo lagu sheego inuu isugu jiro mid dadweyne iyo mid militari hay-adda i i s s waxay hoosta ka xariiqday in faa'iidooyin badan uu garoonkani ugu fadhiyo sahaynada islamarkaana ay si fudud uga fulin karaan weerarada ay ku beegsanayaan xuutiyiinta iyagoo isticmaalaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka warbixintu waxay dhanka kale xustay in arrintani ay khatar ku tahay somalilan maadaama xuutiyiintu ay beegsan karaan madaarka iyo dekada berbera sidoo kalena jihadiyiinta al-shabaab ay fulin karaan weeraro ay kaga hortagayaan yuhuudda warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo hogaamiyaha xuutiyiinta yemen uu saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inay diyaargarow ballaaran ugu jiraan sidii ay tallaab adag uga qaadi lahaayeen yuhuudda ku soo wajahan deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan sarkaal ka tirsan maamulka riddada jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda dagaalkii kudhaa ay si xun ugu jabeen iyagoona eedda dusha ka saaray maleeshiyaadka liyubooliska siciid cabdi budul joogsade oo ah afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga maamulka la baxay jubbaland ayaa ka hadlay guuldaradii ciidamadooda dhowaan ka soo gaartay deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in guuldaradaasi ay sabab u ahaayeen maleeshiyaadka liyubooliska kuwaasoo uu sheegay in sarkaalkoodii ugu sarreeyey uu goobta isaga cararay markii ay ka dulshanqartay rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab siciid joogsaday ayaa qiray in maamulka la baxay jubbaland uu dagaalkaasi ku waayey askar iyo saraakiil muhiim u ahaa isagoona mas-uuliyadda wixii halkaasi ka dhacay dusha u saariyey maleeshiyaadka new booliska oo uu ku tilmaamay inay yihiin haraadiga kuwii shacabka soomaali galbeed ku xasuuqay haatana gabaad ka helay maamulka axmed madoobe dhanka kale afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga ee maamulka la baxay jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka liwobooliska ee laga keenay magaalada jigjiga ay tacdiyaad kala duwan kula kacayaan dadka rayidka ah ee ku nool gobolka jubbada hoose sida xarig aan loo meeldayin dadka guryahooda oo lagala baxo iyo inay dhacaan ama ay gubaan beeraha dadka rayidka ah ee ku nool gobolkaas waxa uu xusay mas-uulkaas in gobolka jubbada hoose uu ku socdo dhabbihii dhulka soomaali galbeed islamarkaana maleeshiyaadkaasi xabashikaalkaalka ah ay ka geysan karaan wax la mid ah xasuuqii ay soomaali galbeed ka geysteen xilligii cabdi iley kelmadii ugu dambeysay ee uu afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab abuu muscab uga warbixiyey dagaalkii kudhaa ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada ku sugnaa kudhaa ay u weerareen sababo ay ka mid tahay in gobolkaasi ay ka wadaan gabood fallo ay ka mid tahay xasuuq barakicin cabsigelinta dadka shacabka iyo baabi'inta beeraha gobolkaasi isagoona si gaar ah markaasi fariin ugu diray maleeshiyaad uu sheegay inay haraag ka yihiin new booliskii burburay warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas